magacaygo saddexan waxaa waaye khaalid cabdirasaaq maxamed qoraaga buugga tentacles of bliss waxaan maanta joognay xaflad lagu xarig jaraya buugga tentacles of bliss buuggaas oo waxa ugu weyn uu ka hadlaya uu yahay arrimahan tahriibka aniga waxaan ahay nin dhallinyar ka soo jeedo gaarisa county ku waxbartay gaarisa county mar welibana waxaa maqalnaa arrimo ku saabsan tahriib duqeey ama waalid calaancalaayaan kuwaasoo ka calaacalayaan ilmahooda oo meelahaas iyo lagu haysto libiya yaman qolo lagu magacaabo magafaha ay hastaan arrimahaas awgeed oo mar walba aan maqlaayay ilaa xilligaygii ilmanimada xilligaygii heerka waxbarashada dhanka primariga aan soo maraayey aan mar walba ka maqli jiray idaacadaha magafaha sidan sameeyey ilmaha tahriib ku dhinteen ilmaha badda ku dhinteen waxaan jeclaystay arrimihii oo qoraa ah camal inaan buug ka sameeyo si dhallinyarta aniga iga dambeeyaan iyo kuwa haddaba maxaa leeyahay maskaxdooda oga jirta inay tahriibaan ee arrimahaas ooga dheeraadaan dabcan way jirtaa dad intay aadeen qurbaha wax ka samaystay dhaqaale ka suubiyey waxbarasho ka suubiyey meel ka gaareen laakiin qofka hadduu fursad helo uu dhankaas ku aado waddada saxdaheedna uu maro waa arrin wanaagsan oo hadda arrin xun ma aha laakiin waxa qaldana waxay tahay qofka isagoo qof la tashanin waalidkiisa uu wacyigelinin bulshadiisa uu la tashanin inuu iska baxo hadhow dambana uu maxaalahay dadkiisa ku abuuro murug qaracan iyo calaacal dhanka waalidka ka soo jeedo marka buuggan waxyaabaha ugu weyn marka uu ka hadlayo waa waxaas nin dhallinyar iska baxay jaamacad loo diray la qabtay nin saaxiibkiis uu qabtay uu maskaxdiisa bedelay howlahana uu faraha u geliyey marka xafladdaasaan maanta u joognay waxaana aad uga mahad celinayaa deputy governaha Garissa County His Excellency Cabdi Dhaqane mheshimiwaaga MP-ga ka soo jeeda magaaladan Garis Garissa Township mheshimiwa Major Deqow former MP ambassador former MP Lagdera ambassador Shidiye oo isagana maxallaha qayb ka mid ahaa xafladan iyo madax kaloo fara badan oo ka soo jeedaan qaarkood dhanka Jubbaland executive-ka Garissa County house assemblyga Garissa County oo uu hogaaminayay majority leader-ga honorable Abubakar Maxamed Khaliif deputy speaker uu ka mid ahaa marka xaflad dhalinta bulshada mutacalimiinta kulli ay ka soo qayb galeen ayay ahayd marka alxamdulilah waxaan rajaynayaa buuggan saameyn inuu yeelan doono qoysaska uu saameyn ku yeelan doono waayo dhalinta haddii laga wacyigeliyo dhibaatada ay leedahay tahriibka waxaa iga dhaadhacsan inay noqon doonaan qaar ku dadaala siday xirfadahooda u isticmaalaan qaar inay galaan maaragta waxbarashadooda inay sii wadaan xirfadoodana maxaa la dhahayay isticmaalayaan oo ku shaqaysanayaan marka howlahan iyo howlo kaloo la mid ah inay dhalintii waqtigooda ay gelin doonaan maskaxdoodana ay ka gaaban doonto inay mar walba ka fikiraan tahriib